subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyo haddalsan kuna soo dhowaada warka subax qodobada ugu dooranna waxaa ka mid ah shacabkii deganaa xaafadaha magaalada garowe oo xalay saqdhaha ka barakacay xaafadaha si cabsi laga qabo in mar kale dagaalo ay ka qarxaan halkaasi gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo sheegay in ciqaabta uu mudan yahay la marsiin doono ciddii lagu helo wax isdowmarin dowladda federaalk soomaaliya oo soo saartay amar la xidhiira maalinta ciidda iyo sidoo kale udxiyada ganacsiga magaalada baraabe oo dib u soo noqday kadib dagaaladii ka dhacay halkaasi akhbaaraadka dibadda warkeenasi waxaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa xabajoojin toddobaatan iyo laba saacadood ah oo laga hirgeliyey waddanka suudaan oo hirgashay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wacan oo wanaagsan waa subaxnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay labaiy labaatanka bisha juun laba kun iyo saddex iyo labaatan intii aad maqasheen dulmarka warkayga subax ayay ahaayeen markana kusoo dhowaada iyagii oo intaasi ka faahfaahsan xalay saqdhexe xaafadaha magaalada garowe waxaa ka barakacay dadkii shacabka ahaa ee deganaa cabsi laga qabo in mar kale dagaal halkaasi uu ka qarxo dadka shacabka ah ayaa la arkayay iyagoo guryahooda ka guuraya waxaana deegaansadeen deegaano kale si ay dhibaatada iyo rasaasta dhinacyadu isku adeegsanayaan wax dhibaato ah aysan u gaarsiinin xaaladda magaalada garoowe saaki waa ay degan tahay inkastoo markasta la filan karo in dhinacyadu ay rasaas ama dagaal u dhex maro taliska booliska puntland ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay weerar been abuur ah oo ay sheegeen warar been abuur ah oo ay sheegeen in laga faafiyey amniga caasimada garoowe qoraal kooban oo kasoo baxay taliska booliska puntland ayaa lagu beeniyey weerar warar ku saabsan in khatar amni ay ka jirto garoowe xilli dad badan oo cabsi qaba dagaal markale ka qarxa ay ka baxeen magaalada taliska dadweynaha caasimadda ku ah waxay ku wargeliyeen inaysan dhegeysan been abuurka ay faafiyeen faafinayaan shaqhsiyaad ay ku tilmaameen cadowga puntland warkan ayaa kasoo baxay kadib shir gaar ah oo ay xaaladda garoowe ku yeesheen ama ka yeesheen guddiga amniga gobolka nugaal oo u hogaaminayo gudoomiyaha gobolka hadalka mas-uuliyiinta ayaa imaanaya iyadoo baraha bulshada lagu faafiyo warar sheegaya in dhiilo colaadeed ay ka jirto garoowe islamarkaana suurtagal tahay dagaal mar kale ka qarxa halkaasi wararka waxa la faafiyey ama wararkaasi la faafiyey ayaa sababay barakac ka bilowday xaafadaha garoowe qaarkood gaar ahaan xaafadda halgan oo dad badani ay ka guureen xaaladda garoowe ayaa hadda ah mid degan kadib heshiis xabajoojin ah oo la kala dhexdhigay maamulka siciid dani iyo mucaaradka kasoo horjeeda qorsho ay sheegeen inuu doonayo inuu muddo kororsi ku samaysto dagaalka dagaalkii magaalada ka dhacay ayaa waxaa ku dhintay lix iyo labaatan qof oo lix iyo toban ka mid ay ahaayeen ciidamadii dagaalamay iyada oo soddon kalena ay ku dhaawacmeen xaaladda magaalada garoowe saakase waa mid degan markan gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan baashe yuusuf axmed ayaa sheegay in ciqaabta uu mudan yahay la marsiin doono ciddii lagu helo musuq maasuq ama wax isdabamarin xilli muddooyinkii ugu dambeeyey la shaacinayay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo shaqooyin kala duwan qabanayay kuwaas oo dalka ka baxsaday
xafiis ama hay-adka soo dowliya waxaa lagama maarmaan ah ina ay taqaano halka ay ka timid iyo halka ay u socoto si ay u gaari karto hadafka ay u dhisan tahay ay u asaasan tahay haddii kale waad dayoobaysaa waanad lumaysaa waxaanad noqonaysaa qof aan garanayn jihada uu socdo sida uu lahaa abwaankii weynaa ee soomaaliyeed allah u naxariistay maxamed xaashi dhamac gaariye nin dariiq xariiqdaa garan kara dayowge ciyowgii ku kacay danab doc kastaaba waa u toos haddii aada safrayso oo aanad garanayn jidka aada ku safrayso iyo meesha aada u socoto iyo waxaad u baahan tahay dariiqa si aada u gaadho halka uu yahay socdaalkaagu uu ku dhammaanayo dhab waxa ah inaad dhexda ku lumi doonto si taasi markaa looga badbaado ayaa waxaa loo samaystaa qorshe howleedka ay ka mid yihiin ka aynu maanta halkan u fadhino waa in iyaguna jiraan mabaadii waaweyn oo aynu ka duulayno oo istraatiijiyadeenna iyo qorshaheennu ay ku sallaysan yihiin oo uu kow ka yahay ilaalinta iyo dhowridda saraynta iyo talinta sharciga waayo xafiis xeraaliye waxa ugu weyn ee u asaasan yahay oo u dhisan yahay waxa weeye inuu ka shaqeeyo oo uu dhowro oo ilaaliyo sharcigu inuu noqdo waxa ugu sarreeya dalka isla markaana inaan marna laga tanaasuli karin sarreynta sharciga iyo talintiisa iyo ka hortagga dunuubta iyo ciqaabka dembiilaha taas waa in maaragtayno ina in laga duulo waxaa iyaduna muhiima oo kasii farcamayo aasaas ah in laga duulo iyagana xafiiskan inuu noqdo xafiis hufan oo nadiif ah oo gacmihiisu ay yihiin gacmo dhaqan oo wax dhaqi kara waayo gacmo dhaqan oo nadiif ah ayuunbaa iyaguna wax nadiifin kara haddii gacmahaagu ay wasaq yihiin oo aad weelkii aad wax ku cuni lahayd soo qaado tiraa weelkan wax ku cuni lahaa baan nadiifinaya laakiin gacmahaagu aanay nadiif ahayn weelkaa miyaad nadiifin karta iyadana hufnaantu waa inay noqoto mabaadida waaweyn ee laga doonayo laga laga laga duulayo waxaa iyadana ah in xafiiska iyo dadka ka shaqaynaya howlwadeennadu inay yihiin dad combitan ah dad karti leh oo gudan kara shaqadaasile kartidii iyo aqoontii iyo waayo aragnimadii ay ku gudan lahaayeen waa inay noqdaan mabaadida laga duulayo isla xisaabtanka inuu xafiiska dhexdooda ka jiro isla xisaabtan isla markaana dadka ka baxsan iyo ummadda guud ahaan lagula xisaabtamo ku dhaqanka iyo dhowridda sharciga mabaadida haddii laga duulo markaa waxaa hubaalaa xafiiskan inuu kaalin weyn ka qaadan doono ama qeyb weyn ka noqon doono dib u soo celinta dowladnimada soomaaliyeed iyo in la noqdo dowlad sharcigu sarreeyo sharciga lagu dhaqmo qof kastaaba wuxuu hoggaansamaya ay tahay sharciga qofna
garyaqan baashe yuusuf axmed ayuu kaasi ahaa markan dowladda federaalk soomaaliya waxay soo saartay amar la xiriira maalinta ciidda wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda soomaaliya ayaa soo saartay oomaamir cusub oo la xiriira nidaamka xooloqalka maalmaha ciidul adxaa shirkadaha iyo hay-adaha sameynaya udixyada ayay wasaaraddu ku wargelisay inay raacaan habraacan ay soo saartay si loo badbaadiyo iyo dadka si loo badbaadiyo dadka iyo deegaanka wasaaradda ayaa amartay in marka hore xoolaha la baaro caafimaadkooda inta aan la qalin iyo marka la qala kadib si looga hortago cudurrada ay isqaadsiiyaan dadka iyo dunyada waxay mamnuucday in la qalo neefka dhadiga ah haddii aysan ahayn dhaqanka bax dhalmagoys ah iyadoo ay sheegtay in qalidda neefka dhadiga ah ay wax u dhimayso taranka xoolaha soomaaliyeed waxaa waajib ah in xilliga la gowracayo neefka la ilaaliyo xuquuqda neefka si in laga ilaaliyo argagax islamarkaana loo gowraco si ay qabto shareecada islaamka ayaa lagu yidhi warqad kasoo baxday wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda soomaaliya xiliyada udxiyaudixiyo wadareedka wasaaraddu waxay faraysaa ururada ama hay-adaha ku hoolan udixyada in ay ku koobaan qalidda xoolaha keliya goobaha loo asteeyey sida kawaanada islamarkaasina waa inay ku wargeliyaan wasaaradda si loogu soo diro dhakhaatiirta ku hoolan baarista xoolaha maalmaha ciidda wasaaradda ayaa fartay shirkadaha iyo hay-adaha sameynaya udxiyada inay iska soo diiwaangeliyaan wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa si loogu diyaariyo dhakhaatiirta la shaqeynaysa maalmaha ciidul adxaa ugu dambeyntii wuxuu ku boorisay samafalayaasha shirkadaha iyo hay-adaha udxiyada bixinaya inay u hogaamsamaan awaamiirta kasoo baxday wasaaradda si loo badbaadiyo dadka iyo sidoo kale dunyada markan ganacsiga magaalada garowe ayaa magaalada baraawe ayaa dib usoo noqday kadib dagaaladii halkaasi ka dhacay ibraahim maxamed mayow ayaa warkan dhammaystiray
dagaallo ka dhacay kadib magaalada baraawe ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa jebiga magaalada kusoo laabtay si caadi ah maamulka gobolka shabeellada hoose uu hogaaminayo guddoomiyaha cusub ee gobolka mudane maxamed ibraahim bare ayaa ku guulaystay dib u soo celinta nabadda magaaladan iyadoona dib loo furay goobihii ganacsiga ee ku xirmay dagaalada sidoo kale waxaa dib u furmay isku socodka dadka iyo gaadiidka magaalada baraawe ee caasimada dowladda koonfur galbeed maamulka gobolka shabeellada hoose uu hogaaminayo gudoomiyaha cusub ee gobolka mudane maxamed ibraahim bare ayaa ku guulaystay qaar ka mid ah shacabka magaalada ayaa ka aragti dhiibtay soo laabashada nabadda iyo isku socodka magaaladan iyagoona u mahadceliyey maamulka gobolka shabeellada hoose ugu horeeyo gudoomiye maxamed ibraahim bare weynaa oo qudaarta hilibka iyo dharka wax walba lagu iibiyo hataa macal suuqa oo caanaha dhinacan laga jiro suuqa galeyda dhinacan laga jirta maacuuntana sidoo kale halkan laga jirta sida quruxda badan waa u jeedaan oo dadka u adeeganayaan dadka u dhaqdhaqaaqayaan oo shaqooyinka u kala socdaan maasha allah alxamdulilah ilaaha mahad leh ka soko waxaa mahaddaas iskale maamulka gobolka oo na soo gaaray ayaantan shaqshaqaaq oo dhacay laba iyo tobankii bishaan hadda aan ku jirno oo maanta kow iyo labaatan ay marayso maasha allah maamulkii aaday u mahadsan yihiin oo gobolka maadaama ay markay imaadeen shaqshaaqii maalintaas dhacday kadib joogsatay sidaa u jeedaan suuqana sidii hore sida nidaamka hore kusoo noqday ganacsigana sidii hore u socdaa maasha allah si qurux badan u socdaa dadkana waa kala shaqaysanayaan wax dhib ah hadda ma jiro in kastoo hal maalin uu dagaal dhacay laakiin hadda alxamdulilah waxaa yimideen maamulkii gobolka alxamdulilah waa u mahad celihaynaa xabaddii waa joogsatay magaaladana hadda nabad waaye wixii dhimanna waa sugaynaa haddii alla idmo laakiin waqti xaadirkan gobolka waa ku mahadsanyihiin arrinta ay qabteen xabad joojinta ay sameeyeen alxamdulilah wixii kalena ilaahan ka sugnaynaa oo dhammaystirka haddii ilaah yiraa laakiin waqti xaadirkan idinla hadlayo magaalada caadi waay ganacsiga waa socdaa waad ujeeddii meel kasta waa furan yahay
maamulka gobolka iyo maamulka degmada iska kaashadeen xabad joojin sameeyeen ilaa ay hadeerna wadahadal lagu jiro goobaha ganacsiga magaalada isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka dhammaan ay wada shaqaynayaan alxamdulilah ilaahay hanoo saa'idiye si bashbash iyo barwaaqe noogu dhammaan doontaa haddii ilaahay cidmo magaaladana wax dhiba hadda kama taagna insha allah dhammaanna dadka walaalaha waxaan ugu wada baaqaynaa in ay bogooda ilaahay burcad isu wada mariye
ganacsigii waa furan yahay isku socodka bulshadu waa meeshii la rabay weeye xilligii iidda ayaa tobankii baa lagu jiraa carafa dilxaja marka wax hadda degmada oo xiran oo ganacsigana ma jiraan bulshaduna awalba dee awalba dagaalku bulshadan degan deegaankan kama dhexayn laba ciidan oo ciidanka dowladda ah baa waxa weeyaan isqoomay marka wax kaloo dhibaato ah oo haddadan ka jira ma jiraan degmada baraabo waa nabad ilaahay baan ugu mahad celinaynaa ilaahayga noo suurtageliyey inaan arrintii ayada ahayd ee dhacday muddo yaroo saacado gudahooda aan ku guulaysanno inayna xabad dambe ayna ka dhicin maamulka degmadoona soo gaaray iyo maamulka gobolka shabeellada hoose oo na soo gaaray waa uga mahad celinaynaa wafdigii noocyadiisa kala duwanaayo noo timidna waa uga mahad celinaynaa odayaasha dhaqanka ee degmadana iyo guddoomiyaha uu horkacayana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa siday waxa weeyaan ee juhdigaas dheer ay uga bixiyeen marka waxaan leenahay maamulka gobolka shabeellada hoose mahad haynaga gaarto waa dadaasheen ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan shabeellaha hoose gobarkaasi aad kala socotaan waraadiyaha dalsan muqdisho markana akhbaaraadka caalamka xabad joojin lagaga dhawaaqay wadanka suudaan oo toddobaatan iyo laba saacadood ah ayaa ugu dambeyntii dhaqan gashay xabad joojintaas oo ahayd mid markii loo eego la kala dhex dhigay ciidamada r s f ta iyo kuwa dowladda wadankaasi oo qalalaasa siyaasadeed iyo dagaal xoogin halkaasi uu ku dhex maray muddo warkii subaxnimo ee saaka raadiyaha dalsan aad kala socoteen waa nageynta cadi warkeyga seega barahena bulshada ayay ka heli karaan ammaane alle
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel